وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu qormadeennani waxa ay ku saabsan tahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dadkii qaraabadiisa ahaa ee xidhiidhka la lahaa iyo dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo jeeday ama nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagu ka farcamay ama xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigeennu sida aynu qormo hore ku sheegnay waa moxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib aabihii waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu cabdilmualib hooyadiina waa aamina bintu wahab waxaynu sheegnay nebiga calayhi salaatu wasalaam aabbihii iyo hooyadii inay ahaayeen qaraabo dhow oo ay isugu imanayeen cabdumanaaf oo ah qofka afraad ee nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku abtirsado waxaa nebiga awowgii ahaa cabdulmualib sidaanu sheegnay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa aabihii uu geeriyooday isagoo weli aan dhalan sida taariikh ahaan saxda ah urkuhadh ayuu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa nebigeenna mas-uul ka noqday oo kafaalo qaatay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam korintiisa koowaadba bilaabay awowgii cabdulmualib ibnu cabdimanaaf aada iyo aada buu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u xanaaneeyey markii uu dareemay geeridiisu inay soo dhowaatayna waxa uu dardaarmay adeerkii abu aalib oo cali bin abi aalib radia allahu canhu aabbihii waxaanuu abu aalib u fuliyey dardaarankaas sidii u fiicnayd waxaanuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka fadili jiray ilaahay ilaalintiisii baa meesha ka shaqaynaysaye caruurtiisa waana ka soo dhoweyn jiray maadaama aabbihii kala dardaarmay agoonna uu ahaa ilaahay baana subxaana wa tacaala qulub dadka maamulee ilaahay baa qalbigiisa geliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam si gaara inuu u qadariyo uguna naxariisto uguna xanaaneeyo caruurtiisa iyo ubadkiisana inuu ka horumariyo nebigeennu calayhi afdalu salaatu watasliim hooyadii waxa ay geeriyootay iyadoo da-diisu ay yar tahay isagoo lix jira waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku kulmay agoonnimo xagga aabbaha ah iyo rajaynimo xagga hooyada ah waa ilaahay subxaana wa tacaala qadarkii ilaahay waa awoodayey in aabbihii iyo hooyadiiba weyni uu ku soo gaadhsiiyo laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la barayay sabirka iyo adkaysiga waxaana loo diyaarinayey arrin qiimo badan oo aada iyo aada u culus oo u baahan sabir iyo adkaysi oo qof waliba aanu ka bixi karin qof ku soo koray nolol raaxo ah oo koolkoolin ku salaysani aanu ka bixi karin waata keentay ilaahay inuu qadaro subxaana wa tacaala bilowgii nolosha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inay ahayd noloshaasi ku bilaabantay agoonnimada nebigeennu calayhi afdalu salaati watasliim sida saxaabadii rasuulka ee rasuulka aadka uga ag dhoweyd ay sheegeen waxa uu markii u horreysay guursaday iyadoo cumrigiisu uu yahay shan iyo labaatan sannadood xaaskii u horreeyey ee nebigeennu uu guursaday waxay ahayd khadiija bintu khuweylid radia allahu canha oo ahayd hooyadii u horreysay ee ka mid ahayd hooyooyinka muuminiinta oo ooryihii iyo dumarkii rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam xagga da-da nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa ka weyneyd culimmada taariikhdu waxay sheegaan afartan jir inay ahayd laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala barako geliyey oo ubadkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam marka laga reebo ibraahim oo maariya alqibtiya ay dhashay dhammaantoodba waxa hooye u ahayd khadiija radia allahu canha khadiija waxay ahayd qof ilaahay subxaana wa tacaala nebiga uu dooray waxay ahayd qof ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray inay qeyb weyn ka qaadato taabagalka hawshii muhimka ahaydee ilaahay subxana wa tacaala rasuulka uu soo diray waxay lahayd tilmaamo aada iyo aada u fiican oo ay ka mid tahay inay ahayd gabadh talo fiican leh gabadh go-aan leh inay ahayd sidaasoo kale gabadh leh sifaadka wanaagsan ee ilaahay subxana wa tacala uu ku jeclaado waa ta sababtay in ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diro malaku jibriil oo sida fariin aada iyo aada qaali u ah fariintaasi oo ka timi xagga ilaahay subxana wa tacaala kuna socotaa khadiija radia allahu canha nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo khadiijo u bushaaraynaya wuxuu yidhi "Ah, waa kan malaku jibriil waa yuqri'uki salaama min allahi subxaana wa tacaala salaam buu ilaahay kaaga sidaa waa salaan ilaahay ka timi oo si gaara ugu socota khadiija radia allahu canha oo ahayd qofkii u horreeyey ee nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeya ee dacwadiisii ajiiba islamarkaana garab istaaga wayubashiruki bibeytin fi ljannati min qasab waxaanu kuugu bushaaraynayaa guri jannada ku yaala oo ka samaysan lu'lu oo tacab daal iyo buuq iyo qaylo iyo sawaxantoona aanu ka jirin ee aa meel degan oo qofka galaa raaxo iyo deganaansho aada u tiro badan uu dareemi karo khadiija radia allahu canha waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u dhashay eh, caruurtiisoo dhan marka laga reebo ibraahim sida aynu sheegnay caruurta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u weynaa alqaasim oo isagu dhashay intii aan nebiga calayhi salaatu wasalaam aan loo waxyoon waxaana nebiga calayhi salaatu wasalaam kunyo looga dhigi jiro lagu kunyan jiray abulqaasim inankiisa caruurtiisa u weynaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, kunyo ka dhigtay kunyo macnaheed waxa weeye in abu laga horaysiiyo magaca qofka la doonayo in laysugu magac bixiyo ama laysugu magac daro nebigu calayhi afdal salaatu watasliim waxaa kaloo uu lahaa oo inamadiisa ka mid ahaa cabdullaahi oo isaga la sheegay inuu dhashay intii nebiga loo waxyooday dabadeed walihaada ama sidaasi awgeed waxaa lagu magacaabi jiray aayib aahir aayib iyo aaahir waa laba sifo uu lahaa cabdullaahi oo ka mid ahaa ubadka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ee ma ahayn laba inan oo kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhalay waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inamadiisa ka mid ahaa ibraahim ibraahim isagu wuxuu ku dhashay magaalada madiina cumrigiisu ma dheeraan sida inamadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ka horreeyeyba waxaa cumrigiisu uu gaadhay lix iyo toban bilood ilaahay baa subxaana wa tacaala oofsaday waxaa nebiga u dhashay gabadh addoon ahaan jirtay oo la odhan jiray maariya alqibtiya umuwalad ayay ahayd waa addoonta ninka iskale ilmaha u dhasha ayaa umuwalad la yidhaahdaa ibraahim markii uu dhintay ilaahay wuxuu qadaray inay ku beegantay inay qoraxdu madoobaatay dadka qaarkood waxay yidhaahdeen qoraxdu waxay u madoobaatay geerida ibraahim oo ahaa inankii nebiga calayhi salaatu wasalaam maantana waynu maqalaa dad fara badan oo markay qoraxdu madoobaata ama dayaxu madoobaado oo yidhaahda boqor baa dhalanaya ama boqor baa dhimanaya ama isbeddel weyn baa adduunyada dusheeda ka dhacaya oo xagga dadka ku saabsan iyo xaaladahooda laakiin nebigeenu calayhi salaatu wasalaam caqiidada noocaas ee dadka dhexdooda ka jirtay fursadda noocaas ee soo martay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku daweeyey meeshana kaga saaray waxaanuu yihi rasuulkeennu ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatihi walaakina allaha yukhawifu bi- bihima cibaadah qoraxdu iyo dayaxu waa laba calaamadood oo waaweyn oo calaamad u ah ilaahay jiritaankiisa rabbi subxaana wa tacaala awooddiisa uma madoobaadaan qof dhalashadii iyo qof dhimashadii toona waxay u madoobaadaan waa arrin kale oo intaaba ka qaalisan ilaahay baa subxaana wa tacaala addoomihiisa ku baqogeliya si ay u toobad keenaan xaaladoodana ay u bedelaan ilaahayna subxaana wa tacaala ay ugu soo noqdaan markastoo macsiyadu ay dhacdo ay badatana arinka noocaasa ilaahay subxaana wa tacaala waa yeelaa isagoo addoomihiisa khayrkii wanaagga la jecel inay soo noqdaanna aada ula doonaya nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga hablaha waxaa hablihiisa ka mid ahayd eh, ruqiya iyo umu kalhuum iyo zaynab iyo faatima zaynab radia allahu canha waxay u dhaxday ninkii la odhan jiray abulcaas iyada ayaa ka hor islaamtay iyadoo weli aan nin kala guursan markii uu yimi isagoo muslima nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu u celiyey guurka hore ayaanu ugu celiyey ee meher cusub uguma xidhin waxaa zaynab ubadkeeda ka mid ahaa taariikhdii iyo axaadiista nebigaba ku xusan eh, inantii la odhan jiray umaama eh, bintu abilcaas inantaa nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidka markuu imanaya maalmaha qaarkood waa soo qaadan jiray isagoo situu masaajidka la iman jiray Eh, waxaanu salaada geli jiray isagoo inantaasi sida marka uu sujuudayana waa dhigi jiray markuu soo kacana waa qaadi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu meesha kaga saarayey dhaqan jaahiliya oo carabta dhexeeda ka jira oo ku dhisnaa habla nacayb oo ninka marka inaani u dhalato arrinta noocaasa aad iyo aad uuga murugoodo arrinkiisuna uu noqdo murugo iyo qalbi xumo inuu iskaga haysto oo isaguba taagtiisa uu sabro uu adkaysto iyo in iyadoo noolba uu aaso dhaqanka noocaasa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha ka saaray habluhu inay yihiin dad bani aadama oo mukarama xaq u leh inay noolaadaan oo la sharfo oo la qiimeeyo oo nafci iyo waxtar leh oo nimco ilaahay oo ay tahay qofku inuu ku farxo marka ilaahay subxaana watacaala uu siiyo isagoo nebigu muujinaya ayuu masaajidka keenay inantaa weliba salaada oo ah camal cibaado ah oo qofku uu sameeyo camalka u qiimo badan isagoo ku jira ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inantaa marna uu qaadayey marna uu dhigayay waxaanaynu ka faa'iidaysanaa dhacdada noocaasa in hablaha yaryar ee aan gaadhin xad loo hunguroon karo in masaajidka la keeni karo weliba qeybta ragga la keeni karo oo lasoo dhexgelin karo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam keenay dhaqanka noocaasina dadka islaamka gaar ahaan carabta dhexdooda waa ka jiraa laakiin dadkeennu way yaabaan hadday arkaan inan yar oo masaajidka la keenay masaajidada qaarkoodna buuq baaba ka dhacay maalmaha qaarkood oon goobjoog u ahaa sababtuna waxay ahayd inan yar oo aabbihii dhalay masaajidka uu keenay arrinta noocaasiina waxa ay ka dhalatay jahli ay dadku kaga sugan yihiin siiradii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hablihiisa ka mid ahaa inantii la odhan jiray faatima radia allahu canha oo nebigu aad iyo aad u jeclaa oo marka ay soo socoto uu k intuu istaagu ka hortegi jiray isagoo soo dhoweynaya waxaan odhan jiray marxaban bibnatii inantaydii faatima ha soo dhawaata buu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam faatima waxay u dhaxday nin aada u qiimo badan waa caliy bin abi aalib radia allahu canhu waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam in adeerkii cali maxram umuu ahayn faatimo oo inanta uu dhalay in adeerkaa rumi ama inaabtigaa ruma ama habarwadaaggaa rumi waad guursan kartaa oo ninku wuu guursan karaa oo dumarka xaaraanta kaa kuma jirto cali bin abi aalib iyo nebi maxamed ilmaadeer rumi ahayn laba walaalaabaa kala dhalay oo abu aalib iyo cabdullaahi labaduba waa ilmo cabdulmualib walaalay ahaayeen haddana cali bin abi aalib radi allahu canhu wuxuu guursaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantiisii waxaa rasuulka weydiistay faaimo cali ka hor abubakr radi allahu canhu iyo cumar labaduba waa weydiisteen laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay inay yar tahay macanaa iyagana da-doodu aad ay uga weyn tahay waxaanay culimmadu halkaa ka soo saaraan aabbuhu inantiisa aadka u da-da yar haddii nin da-diisu aad ay u weyn tahay uu weydiisto inuu odhan karo way yar tahay cali bin abi aalib radi allahu canhu ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey waxaanay noqdeen qoys aad iyo aad u qiimo badan waxaana qoyskaasi ubadkii ka farcamay ka mid ahaa alxasan iyo alxusein nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay yihiin shabaabka ama dhalinyarta jannada mudankooda iyo hormoodkooda inay yihiin ayuu nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxaa rasuulka hablihiisii ka mid ahaa ruqiya iyo umu kalhuub labadooduba marka hore waxay soo mareen rag kale laakiin markii dambe waxaa ku dambeeyey cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu oo isagana aynu garanayn inuu ahaa shaksi qiimo badan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yihi miyaanan ka xishoonahayn qof ay malaa'igtu ka xishooto oo ku iibsaday maalkiisii jannada nebigu waa kii yidhi man yashtarii bi'ra ruuma walahu ljanna yaa muslimiinta u iibinaya ceelka la idhaahdo bi'ru ruuma waa ceel macaan biyo macaan nin yahuudiya ayaa lahaa magaalada madiinana biyaheedu qadhaadh bay u badnaayeen yaa muslimiinta u iibinaya oo janno arrinka noocaasa ilaahay subxaana watacaala kaga iibsanaya cumaan ibnu cafaan baa iibiyey raggii tobanka ahaa ee jannada nebigu calayh salatu salaam ugu bushaareeyey hal maroo wada socota ayaa cumaan radia allahu canhu uu ku jiray waxaana cumaan loo bixiyey dunnuureyn ayaa looga dhigay naanays macnihiisu yahay kii labada nuur lahaa waayo waxaa ku kulmay laba hablood oo ka mid ah hablihii nebigeenna calayhi afdalu salaati watasliim khadiija khayrka intaa leeg ayaa ilaahay subxana watacaala uu ka farciyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam markii dacwadda uu bilaabayna khadiija way garab istaagtay aad baanay nebiga calayhi salaatu wasalaam qalbiga ugu adkaysay waxaanay ugu bushaaraysay ilaahay inaanu hoojinahayn xumaanna haba yaraatay inaanu la kulmahayn maadaama uu ahaa qof le sifaad wanaagsan oo ay ka mid tahay inuu dadka caawiyo inuu heshiisiiyo in arrimaha loo maaro waayo amaba se dadka kale aanay qaban karin in nebigu calayhi salaatu wasalaam ka qabta uu noqdo ee dadka fuqarada iyo masaakiinta mid u roon inuu ahaa sifaadka wanaagsanina qofka waxay ka ilaaliyaan meel xun inuu ku dhaco se nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi sanaa'icu lmacruuf taqii masaarica suu wanaagyada qofku uu sameeyo iyo dhaqamada fiicana ay leeyihiin waxa ay qofka ka ilaaliyaan meel xun inuu ku dhaco iyo inuu jabo khadiija radia allahu canha waxay rasuulka u geysay waraqa ibnu nawfal oo ahaa in adeerkeed oo diimihii hore wax ka yaqaanay oo kutubta akhrisan jiray shakina kuma jiro kutubtaa hore intii aan la bedelin in ay ku qorayd nebiga calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa iyo arrimihiisa wax ka mida iyo inuu soo bixi doono waa ka ilaahay qur-aan ku sheegay yuhuudi inay nebiga u garanayeen si ay u garanayaan ubadkooda inay dhaleen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waraqa ibnu nawfal aad buu u soo dhoweeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam cidda u timi ee uu ka argagaxayna malaku jibriil inuu yahay oo ah kii nebiyullaahi muusa ilaahay subxana watacaala u soo diray ayuu waraqa ibnu nawfal uu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam saasay khadiija u garab taagnayd ilaa ilaahay subxaana watacaala uu oofsaday markii ay geeriyootayna nebigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu geeridaasi uga murugooday qofka waa loo ogol yahay murugada qalbiga iyo ilmaynta isha marka ay geeri ku dhacdo waxaan la ogolayn waa baroor marya jeexjeex timo la rifo ciidoo laysku qaso iyo dhulka oo laysla dhaco arrimaha noocaasi waxa ay ka mid yihiin dembiyada waaweyn waxaanay ka mid ahayn dhaqamadii jaahiliga ee nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu la dagaalamay maadaama ay ka turjumayaanoo calaamada ay u yihiin qofkani qadarka ilaahay subxaana wa tacaala inaanu u sabrin inuu raalli ku noqdo oo hadalkeedaba daayin waxaa sanadkaa laftiisa dhintay abu aalib oo isaguna nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa oo ilaahay aanu waafajin inuu islaamo nebiguna dadaal fara badan uu ku bixiyey ilaahay baana xikmad ka lahaa waxaa rasuulka la tusaayey dadka kalena loo muujinayey hanuunka ilaahay oo quri inuu bixiyo oo qalbiga ilaahay subxana watacaala cidda uu la doono inuu ilaahay u geliyo ilaahayna addoomihiisa isaga ayaa kala yaqaan ka hanuun mudan iyo ka aan hanuun mudnayn inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa aduu ciddaad jeclaato ama inuu hanuuno aad jeceshaad danaynaysaa ma hanuunin kartid ilaahay baa cidduu doono hanuuninaya wahuwa aclamu bilmuhtadiin doonista ilaahayna waxay ku xidhan tahay cilmigiisa iyo ogaalkiisa oo ilaahay cidda uu og yahay inay hanuunka mudan yihiin ayuu rabbi subxana wa tacala u hanuuninaya dadaal badan buu nebigu calayhi salatu wasalaam ku bixiyey laakiin ilaahay ma qadarin inuu islaamo gaalnimo ayuu ku dhintay gaalnimadiisuna may ahayn mid ka dhalatay nebiga calayhi salatu wasalaam nebinimadiisa iyo wanaaggiisa inuu dafiirsanaa laakiin waa lagu ceebayn oo odaygii weynaabaa inankii yare agoonkaa uu soo koriyey ee adeerka u haraacay baa la odhan doonaa ayuu ka baqaayey sanadkaa khadiija iyo abu aalib labaduba ay geeriyoodeen waxaa loo bixiyey caamul xusn sanadkii murugada waayo laba qof oo nebiga qaali ku ahaa si aadana u garab taagnaa oo la odhan karo waxay ka dhignaayeen labadii baalow ku duulayey ayaa nebiga calayhi salatu wasalaam ka baxay laakiin nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa sabray waxaana mar walba uu yaqiinsanaa ilaahay inaanu hoojinahayn subxaana wa tacaala oo cid kastoo garab taagnayd hadday meesha ay ka baxdo inuu haysto ilaahay gargaarkiisa iyo nasrigiisa wallahu aclam halkaa inoo joogo sala allahu calaa nabiyina moxamed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu